alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah sala allahu alayhi waalihi wasaxbihi wasalam wabacd asalaatu fi lkufayn labadii qof oo lagu tukado kufaynka hore aynu usoo sharaxnay waa waxaa kabaha iyo sharabaadada udhaxeeya ee kabahana ka jilcisa sharabaadadana ka adag can hamaamin qaala ra'aytu jariiran baala asxaabigii jariir bn cabdilaahi baan arkay baala isagoo kaajay uma dacaa bimaa biyuu u yeedhay fatawada'a waa weysaystay wamasaxa calaa kufayhi labadaa sharabaadna waa masaxay uma qaama fasallaa wuu istaago waa tukaday fasu'ila can daalika arrintaasaa la weydiiyey faqaala wuxuu ihi uxawilayo ra'aytu nabiya sala allahu calayhi wasalam nebigii waxaan arkay sanaca isagoo sameeyey mila haadaa sidan oo kale marka macnaheedu waxa weeyaan qofku almasxu cala alkufayn markuu samaynayo ama safar ha ahaado ama muqiim ha ahaado waxa uu xaq u leeyahay inuu cagaha dushooda masaxo iyadoo aanu shubahadii kufaynkii saarin halkii maydhidu geli lahayd masaxaad baa gelaysa waa ruksa fududayn ilaahay ummadda uu fududeeyo wey marka waa lagu tukan karaa iyadoo aad gashan tahay baalana waxay sheegaysaa waysadii markay ka jabtay qaarka kalunbuu weysaysanayaa laakiin cagii kama saarayo sharabaadada saddex maalmood iyo saddex habeen habeen iyo maalin waa musaafirkii iyo muqiimkii asalaatu fi nacalayn labada kabood in lagu tukan karo hadday daahir yihiin maadaamay dharkun ka mid yihiin wax wasaqoo masjidka aanay ku keenayaana aanay jirin ama meel bannaan lagu tukanay can abi maslama wasmuhu saciid ibnu yaziid basriyun tiqa ninkaa waxaa laga wariyey loo abtiriyey darajadiisana la sheegay qaala wuxuu ihi sa'altu anas bna malik asxaabigii anas ibnu malik baa su-aal weydiiyey akaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay miyuu ahaa yusallii fi naclayn labada kabood mid ku tukada qaala nacam haabud wuu ku tukan jiray dharkun bay ka mid yihiin markaa haddii uu nadaafadoodu ay wanaagsan toona wasak lahayn ha sidaa daraaddeed buu ihi marka albaabka masjidka timaadaan iska eego hadday wasak lahayn ka nadiifiya kadibna iskaga tukado qofku masjidkana waxaa la ogaa inuu iska ahaa ciid iyo quruurax iyo waxyaabaha laakiin hadduu dee masaajida goglan ay yihiin horey nuu soo xusnay dee in la iswaafajinaya xadiidkan kutukashada kabaha sheegaya iyo kii nadaafadda masjidka sheegaya oo nadaafadii masjidka la ilaalinayo hadday wasakaynayaana laga dayin waajib maaha waa mubaax wax kuu banaan weeye marka wixii mubaaxa ah hadduu mushkilad keenaya waa la joojin ayna yadacu limaamu imaamku xaggee buu dhigayaa naclayhi kabihiisa idaa sallaa binnaas markuu dadka tukinayo kabaha dhinacee buu dhigayaa fiican inuu dhigo wax walba waa lagu sheegi can cabdilaahi bni saaid can cabdilaahi bni saaid ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay sallaa yowma alfatx maalintii uu maka xoreeyey buu tukaday fawadaca naclayhi can yasaari labadiisa kaboodna dhinaciisa bidix buu dhigay midigta iyo xagga hore waa laga dayn bidixda laftigeeda waxaa la dhigi karaa haddaad boos uga bannaan yahay ama dad jamacahoo dee aad la tukanaysa aanay jirin fursad hadday haystaan wey waayo isagu isagaa dadka u horreeya sutru dhigtay dhinacaasu iska dhigay laakiin haddii safku sidan oo kale isugu xidhiidsan yahay ee meesha lagu talagalaa dhigi doontaa haddii kalena culays ninkiisaa qaadee cagahaaga hoostooda dhig intood bax ku basriso adiga ha kugu egaadee wixii aad iska riixday dadka kale hoosta ha ka gelin kitaabulimaama wuxuu u baab yahay kitaabka imaamnimada ummadda keedaa tukin kara marka la wada tukanayo maxaa la yeelayaa dadku sidee bay ugu kala habboon yihiin imaamnimada dadka lagu daba tukanaya waa noocee waxyaabaha cibaadada salaadu ay ku fadli badan tahay buu kamid ahaa jamcu marka axkaamtii salaatuljamaaca la tukiyaha iyo tukiyaha intaba waa laga hadli doonaa wixii baabkaa la xidhiidha dikru limaamati waljamaaca imaamnimada iyo jamcii baa la sheegay imaamatu ahli lcilmi walfadl dadka aqoonta iyo dheeraadka lihi inay imaam noqdaan baa la sheegay qofkii majaal walba meel walo lagu jirada ehelkeedaa loo raadiyaa haddii nijaal iyo wastaad dee dhisba loogu baahan yagaa la raadiyaa imaamnimo iyo salaad tukinteeda iyo aqoon diineed markay tayna ehelkeeda la raadiyaa qof aqoonna leh fadlina leh marka labadaa wasfi cidda lihi iyadaa mudan ummadda inay u imaam noqoto qoladuu doonaya ha ahaado mid cad mid madow mid aftirsiima noocana noocuu doonayaade mar hadduu muslim ku qalban yahay ha wax kaloo loo eegayaa ma jiro wixii kale lagu kala horraysiinayna waynu arkay can cabdilaahi qaala cabdilaahi ibnu mascuud waxau ihi lamaa qubida rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam markii rasuulkii ilaahay la qibdooday ee uu dhintay qaalat ilansaaru ansaartii reer madiina waxay idhaha minaa amiirun wa minkum amiir idinku amiirkeena ummadii carbeed ee reer quraysheed annaguna amiir baanu keeni haddaanay reer madiina minaa amiir reer quraysheed reer maka madiine haddaanay amiir baanu keeni wa minkum amiir reer makowna amiirbaa aydin keeni amiirbaa naga mida idinkana idinka mid a macnahedu waxa weeye si tawaasun u yimaado reer makiya reer madiinaha laysu dheeli tiro oo laba qof oo u kala hooseeya imaamnimadii hala keeno waa kii anas binu maalik lahaa markuu nebigu soo galay madiina way wada iftiintay markuu naga dhintayna way madoobaatay qalbiga iyagiibaaba faraara yeeshayba waayah soo jeedintaasi way timid dabcan dadka waxaa iskaga jira niman munaafiqiin oo dhex midhiiqinaya oo saa u dhex qaadayo oo war dee qaxoontiya deegaan baynu kala ahayne bahashay noo tusmeeyo oo innaga asal u aho dee waxaa bilaabmaya wixii aad munaafiq daldaris fa ataahum cumaru cumar binu khadaab baa u yimi hadalla cadcad fa qaala wuxuu ihi alastu miyaydaan ahayn reer madiinow taclamuuna kuwa og ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay qad amara abaa bakrin abuu bakar inuu faray an yusalliya binnaas dadka inuu tukiyo wasawkii nebigoo noole abubakar sidiiq amre inuu ummadda tukiyo ila rag iskuma jire fa ayukumkiineebaa tatiibu nafsu naftiisu u saamaxaysa an yataqadama abaabakar abubakar inuu ka horu maro waa ninkii nebiga tukiyey kedaa dee ishortaagi kara buudha naftiisu u saamaxaysaa wuu ka xishoodsiiyo mawjaday dee allayaqaanku ka wada hadlaan buu kala hadlay qaaluu waxay idhaahdeen nacuudu billaah ilaahay waxaanu ka magan galnay an nataqadama abaabakar abubakar inaanu ka horeyno arrinkaasi nebiga ayaa diinteennii mas-uul uga dhigay oo waxa ugu muhiimsanay salaada ahayna kowbuu inooga dhigay isagoo jooguu ilahay idin tukiyo maxaydun u malaynaysaan duunyadeenna iyo maamulkeenna iyo madaxtinimadeennana inuu inoogu mudan yahay haabaa layi waa markaa waxaad arkaysaa sidaa ay u dhegataageen ama u yaabeen wax lagu soo dhex tuuray inuu ahaa oo markaa lagaga faa'iideynayay nacuudu billaahi an nataqadama abaabakr afkaaga wax waxaan ku wanaagsanayn oo afka walaalkaa ku wanaagsan baa jira baa layidhi abubakar bi'i waaye ee igu riixa booska muu odhanin kaambeynkii aad garanaysa ee dadku lacagta badan casrigan ay ku bixin jireen halkiisaasuu iska joogaayo dee isagiibaa markaa ummaddii u danaynaya ummaddu iyadaa danaysanaysa markay abubakar dooranayaan cumar ba hadlay saasaanay ku fiican tahay oo diinta iyo siyaasaddu ma kala baxsana dadka diinta ugu wanaagsan unbaa siyaasaddana ugu wanaagsan dadka diinta ku hogaaminaya ummaddu unbaa siyaasaddana ku hogaaminaya in diintuna dad yeelato dowladnimaduna dad yeelato waa nidaamka calmaaniga ah ee gaalada faslu diini can idawla waa marka la tuurayo diinta laga tegayo ayaa la yidhahdaa dadkeedana joojiya asalaatu maca a'immati iljawr waxaa lala tukan doonaa madaxda jaa'iriinta ah ama dhacdhaca iyo gafafka uu ka yimaado diinlaawayaal gaala maaha laakiin waa dad shareecadii dadka ku xukumaya salaadiiba bay tukinayaanba shareecadii way oogayaan laakiin bidaatihim lafahaantooda marka la eego waxbay iska cadacadayaan gafafbay iskaga dhacdhacayaan dad bay dulmiyayaan laakiin diinta asalkeedii way hayaan can abilcaaliyati albaraa qaala waxau ihi ahara ziyaadun isalaa ziyaad ninkii la odhan jiray ibn abiy oo ka mid ahaa madaxdii ka hoos shaqaynaysa cabdulmalik ibnu marwaan oo asal u ahaa dowladii reer bani umaya ninkaasoo raggii xayraamiintahan ka mid ahaabaa salaadii buu dibdhigay raggii laga caban jiray fa ataanii ibnu saamit ayaa i yimi fa alqaytu lahu kursiyan cibaadat ibnu saamit baa i yimid markaasaa kursi siiyey faalqaytu lahu kursiya kursi baan u dhigay fa jalasa calayhi markaasuu ku fadhiistay kursigii fadakartu lahu sunca ziyaad waxaan u sheegay ziyaad wuxuu sameeyey oo ninkii odayga ahaa ziyaad ee waxaasuu sameeyey salaadii ilaahay wakhtigeediiba uu ka saaro sii bakti buu ka dhigay facada calaa shafatay markaasuu labadaa debnood ayaa uu qariiray wa daraba calaa fakidii bawdadaydana dhirbaaxu kaga gebsi nin cadhaysan oo ciilhayo waa ka ilkaha afka cuna qaala wuxuu uhi innii sa'altu abaadar baan weydiiyey kamaa sa'altanii sidii aad ii weydiisay fa daraba fakidii bawdadaydu ku dhuftay kamaa darabtu fakiday sidii bawdadaadaba anigu aan ugu dhuftay buu isaguna ugu dhuftay wa qaala wuxu uhi innii sa'altu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam kamaa sa'altanii aniguna nebigaan weydiiyey sidaad ii weydiisay waa musalsalun bilwasfi fadaraba fakidii kamaa darabtu fakidan kolkaasaan bawdadayda bawdadaydu ku dhuftay sidaad imikaba anigu aan ugu dhuftay faqaala calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu i markaa xadiidku markuu noocan oo kale iyo musalsal baa laydha musalsal waa tilmaan buu qaadanayaa ninkanaa samaynaya ka kalaa samaynaya nebigaa samaynaya asxaabigaa samaynaya taabicigaa samaynaya marka xadiidka wanaag buu kordhiyaa wuxuu sheegayaa maqalkaa iyo muuqaalkaa wada socdaa xooji buu kordhinayaa xadiidka nebigu markuu sidaa iigu dhuftay waxa ihi salli salaata liwaqtiha waar qof yahow salaada waqtigeeda tuko fain adragta macahum haddaad soo gaadho fain adragta salaata macahum haddaad salaadii soo gaadho adoo iyaga la tukanaya madaxda daalimiinta ah fasalli iskala tuko walaa taqul ha odhanin innii sallaytu waan tukadayo falaa usallii tukan maayo kaartada nimankaa lagula soconayo horuu sii sheegay buui nebigu taasina waxay ahayd salaada in waktigeeda la ilaaliyo isku dhacoodana la iska ilaaliyo kuwa ah walaa tumaari man idaa qaala facal bali hala murmin mid marka uu hadal yidhaahdo kugu fulinba kelmadiisa iyo ficilkiisu bay wada socdaa waan ku dili waan ku dili waan ku xidhi waan ku xidhi markaa cagta u dhig buuhi oo bal waxaad samaysaa salaadiina ilaali iyagiina yaan la isku dhicin oon ummadu kala yaacin oon gaaldhex fadhiisanine bal ka warwareeg salli salaata liwaqtiha salaada waqtigeeda ilaaliyo tuko markaad iyagiiyo tukanayo soo gaadhana iskala tuko hodhanin aniga iyo ii sheegaya waar gaar baanu soo tukaday mid kalea kugu daynayo gaar buu tukanaya mid kalena gaar buu tukanaya idinkuna dee asxaabbaatina ummadda idinka dambaysa idin eeganaysa wey dad caadiya maydin wey namaadij waa tusaalayaalbaatihin marka hadduu asxaabiba meel ku tukado taabiciintuna asxaabtunba eeganaya jamcaba iman maayo iyaguna dadkaa la eeganayaabay isku soo qaadaya way odhanayaan ka ummadda iga kala geeyeyba waa kan markaa dhib baa ka bilaabaya fitno saasuu nebigu xal ka dhiga calayhi salaatu wasalaam salaada horena waa faral tan dambe ee imaamka jaa'irkaa lala tukanaya lasoo celinayaana waxa weeyaan waa sunne can cabdilaahi qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ihi isagoo ka warramaya salaada lala tukanaya dadkaa gabsan faasiqiinta ah maadaamay dadkii tukinayaanba qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam lacallakum satudrikuun waxaa laga yaabaa inaad soo gaadhaan ummadiina islaamku aqwaaman qolyaydii soo gaadhi madaxda yusalluuna salaa salaadii way tukinayaan yusalluuna annaasa salaa salaada dadkii way tukinayaan likayri waktihaa bay tukinayaan waktigeedii wakti aan ahayn gefkay ku dhaceen waxa weeye waktigii bay riixeen laakiin waa imaam baro saab imaama madaxweyne imaama amiir imaama ummadda tukinaya oo noocii ilaaweyba aan ahayn isagu u hayaa fain adraktumuuhum haddaad soo gaadhaan dadka noocaasa ee salaada riixaya fasalluu salaata liwaqtiha salaada waktigeeda tukada oo ha ka saarine waqtulfadiila wax camalo fadli badan ama acmaasha kuwa u fadli badan waxaa ka mid ah asalaatu liawali waqtiha salaada waktigeeda u horeeya la tukado fasalluu salaata liwaqtiha wasalluu macahum iyagana iskala tukada wajcaluuhaa waxa aa ka dhigtaan salaada aa iyaga la tukanaysaane la soo celiyey subxatan sunne waa sunne un salaatu lmucaada asbaabta salaada loo soo celiyey ka mid malaad jamac badan heshay mar adigaba laguu baahday in ummadii aad tukiso mar aad kan la tukanayso waa la soo celin karaa salaada saasoo kale tii dambuunbaa sunno noqonaysa farabkuna waa kii hore man axaqu bilimaama imaamnimada salaada yaa ku xaq leh ila dadku inay iska murmaan oo xoog iyo xiniin wixii lagu madamaa xoog iyo xiniin iyo xayraan meelahani kama socdaan oo kama shaqeeyaan iyo way kan taasi halkan way hadhaysa man axaqu bilimaama imaamnimada yaa ku xaq leh nebi maxamed baa ka jawaabay calayhi salaatu wasalaam hala murmin can abi mascuudin qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku waxa ui ya umu lqawma aqra'uhum likitaabi illaah qoladii meel isugu timaada waxaa imaamu noqonaya kitaabka ilaahay cidda u taqaana dabcan imaamnimadana xaqu leh imaamna noqon karta weeye hadduu kitaabka ilaahay u yaqaano dee dabcan sifooyinkan dambena waa loo eegaye ase aanu imaamnimada ehel u ahayn maya waxaynu uga jeednaa dee gaalba qur-aankii u yaqaana way jiraan dad mustashriqiin oo mualafaad oo qur-aanka xafisan oo maraajic qoro oo gaalada ka mid a oo dhaxalka muslimiinta u qaabilsan gaalada inay ku daba rogaan qaybta mustashriqiinta loo yaqaano athaqaafa alislaamiya ayaa u dhex fadhiistaa marka waa gaal sheekh cabdalla miyaa la odhan jiray kii ingiriisku watee berigii dambe fashilmay midab bay sheekh cabdalla la odhan jiro ka hawlgeli jireen dhulkan saylaciyo ilaa bariga intu socday muddo dheer odayaashii horaa garanaya sheekh cabdalla loo yaqaano qamiiskiisu le garhkuu leeyaho waxbuu wacdiyaa dadku tukinaya dabeetna nin sheekhumaa markii dambe ninkaa waa ka shakisanahay talajoogana wuu ku kaajawaysalaana wuu ku galay salaada dee soomaaliduna waa wanaagsanaayeeno xaggaa jahliha iska jireen bal ninka inaga eega unbaa layi deetaba maxay arkeen wax fashilay unbaa lagu arkay ya ha qolaba waxbay ku sheegaan sababtii uu ku fashilmay sirdhadkiibuu ku tegey marka mustashriqiintaasaa la ydhaa adugu taas waa mid midda labaad dee qofkii qur-aanka ugu yaqaanay hadduu inan noqdo ka war ama gabadh noqdo meeshiina rag wada gar waaweyni joogo dee iyagunbaa isbaarbaaran ilan inan xagga hore dhigi kari maayaan inan mimbarna la saari kari maayo oori iyo haweene imaamnoo noqona la odhan kari maayo waxa weeyaan markaa shuruudahaasi kolle waa qaar caamo iyaguna la socda fain kaanuu fi lqiraa'ati sawaan hadday qirada siman yihiin dadkii aimada noqon lahaa faaqdamuhum fi lhijra ka hijrada ugu horeeye wey waa waktigaa rasuulka sala allahu alayhi wasalam ciddii wakti hore soo hijrootay fain kaanuu fi lhijrati sawaan haddii ay hijradii ku sinmaan faaclamuhum bisunna ka sunnaha nebiga iyo axaadiidta u yaqaana oo dee cilmiba u baahantay salaadii lagu saxo wixii qalloocday naafta fain kaanuu fi sunnati sawaan hadday sunnaha nebiga dabcan waa fiqiga salaada ilaa axaadiidtii ibaa jirta oo axkaamtiina sharxayso hadday cilmiga salaada ku siman yihiin fa aqdamuhum sinna ka ugu horeeya da-da waa ka ugu daaweyn da-dii markaa gadaal bay imanaysa inahaasoo dhan baa ka soo horeynayo haddii qofkii uu la shir yimaado da aan aqranimo iyo aclannimo midna lahayn aclan maaha aqra'na maaha waa odayuun odayga markaa inamada yarin baa ka horeynaya goob cilmi wey walaa yaumma walaa taumma arajula nin ha u imaam noqonin qofka lala hadlayo fii sulطaanihi meeshii uu ka madaxda ahaa madaxtinimadii sare ama madaxtinimadii guriga walaa taqcud hana ku fadhiisanin calaa takrimatihi meesha lagu maamuuso ee isagu gaarka u ah ilaa an yaadana laka inuu ku idba mooyaane istisnuu labadaba u noqonaya meesha u gaarka ah ee maqsinkiisa hurdada sariirtiisa kuraastiisa meelihiisa yaryare u goonida ah hadduu kuu fasaxo waad fadhiisan kartaa hadduu salaadii kudhaada ina tukina waad tukin kartaa idan waa laga maarmaan isqabsi baa halkaa ka bilaabna dad badan baa cuqdad qaboo marka aad halkaa u weydaarato wuxuu odhan doonaa ma salaadii osowkani dhaxlayba muxuu ii reebayba khalaas dagaal baaba bilaabmayba markaas khawaatirta iyo dareenka ayuu islaamku ilaaliya iyo quluubta si aan loo kala tegin wixii intaanu banaanka usoo bixin musabaqan ka hor baaba laga hortegayaaba iyadana qaydkii unbaa yaalo waa qofkii meesha guriga aada ugu timi ama meesha ka madaxda ahaa hadduu qur-aankii hagaajinayo ama salaadii hagaajinayo wey gurigii haba iska lahaado meeshii madaxda ha ka ahaado haddaanu qur-aankiiba jejebinayo iyo faatixadii ama salaadiiba kharibayo ha dee umi laguma daba tukado islaamna laguma daba tukado walkaa taasina waa mid la socoto weeye oo qofkii dee wuu sheegi doonaa anaa ina tukin doonaba odhan doona hadduu idhaahdo mee ina tukin maysi dee wuu iskaga tegi ilan qof aan faatixada jijabinaya ku daba tukan maayo hooridii guriga lahaydna ku daba tukan maayo almuhim quyuudaasi way la socota taqdiimu dawasin dadka da-daa oo la horreysiiyo xagga imaamnimada marka arrimaha kale ay ku sinmaan can malik bni lxuwayris qaala ataytu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam nebigaan u imi ana wabnu cammi lii aniga iyo nin aanu ilmaadeernahay wa qaala maratan mar kalena waxa ihi maalik ana wa saaxibu lii aniga iyo nin aanu saaxiib nahay labada yadaasoo wada soconnaa nebi maxamed u nimi fa qaala markaa nebigu waxau ihi idaa saafartuma labadiinani marka socdaan iyo taraagu baxdaan fa adina oo aqiima adaama oo aqiima horey inuu soo marnay marka aqwaasha ku jirta mid waliba u adaamaya mid walibana wuu aqiimaya buu usoo dariishaday sheekhu laakiin culimadu waxay u badan yihin midkiin ha adaamo midna midkiin ha adaamo hana aqiimo waliya ummakumaa akbarukumaa imaam ha idiin noqdo ka idinku weyna oo arrimaha kale kolkau hagaajinaya ijtibaacu lqawmi fii mawdicin marka intayna halkaas soo dhaafin hore inuu soo sharaxnay keebaa la horu marinayaa aclamka iyo aqraah aclamka oo ah ka cilmiga salaada aada u yaqaana iyo qofka aqraah labadaa qoloo waxay culimadu u badan yihiin ka aclamka ah aclam iyo afqah bay ku isticmaalaan ee cilmiga salaada aada u yaqaana ayaa wuxuu ka horeynayaa qof aqra ah oo qiradiisu wanaagsantay laakiin aan cilmiga salaada garanayn marka axaadiidtan maxaa kaga jawaabteenna waxay yidhaahdeen asxaabtu ridwaanullaahi calayhim mid kasta oo aqra ahi dee aclamna uu ahaa wajaahiliin may ahaayeene xadaruu rasuula wacaasaru tanziil waxyigiiba soo degayay joogeenoo qur-aanka iyo cilmigiisay wada qaadan jireen sunnaha nebiga iyo sharcixiisay wada qaadan jireen markaa wuunay ku kala horreeyeen xagga qiradee laakiin dee kamay jaahil hayn axkaamta salaada nebigeeday ka qaadanayeenba si kale kolka loo eega bay leeyihiin labadu way kala laafimayaan oo marka la yidhaahdo qofkani waa aclam biaxkaami salaa ama aclam bisunna magacaa wuxuu la bixi karaaba idaa kaana aqra'a markuu qirada wanaajinayo oo faatixada iyo suuradaha u akrinayo marka uu xaqooda siinayo baaba lagu tilmaami karaa qofkani waa aclam iyo waa afqah afqah iyo aclamba lama yidhaahdo hadduu jijabinayo laakiin kaba laasimaysa tan kale oo kullu aqra'in laysa biaclam qof kastoo qaariyey cilmigii salaada ma wada yaqaano waxaa laga yaabaa qof qur-aanka si wanaagsan u yaqaana hadduu salaadii dadka tukiyo oo uu sahwiyo siduu si xidhaada inuu garan waayo oo isku daadata salaadiiyo isagiiyo dadkii ma'muumiinta ahaa ay waxba isdhaami waayeen marka labada arrimood baa jira bay leeyihiin aimada qaarkoodna sida axmed ibnu xambal oo kale isaguna aqra'aasuu ku adkaystaa waaya ijtimaacu lqawmi wa fiihim lwaali waa qoladii tukanayso isu yimaada iyada oo mas-uulkoodii sarana uu la joogo maxay yeelayaa can abi mascuudin qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu yihi laa yu'amma arajulu ninka looguma imaam noqdo yaan loogu imaam noqonin fii sulطaani ijtimaacu lqawmi fii mawdicin hum fiihi sawaa waa colkiioo isugu yimaada ama qoladii muminiintii tukadayo isugu yimaada fii mawdicin meel hum fiihi sawaaun ay u siman yihin waa masjid waa guri waa meel iska fagaara oo aan midina lahayn kee la horreysiinaya can abi saciidin can inabiy sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu waxa uhi idaa kaanuu halaaata dadka wada tukanaya hadday saddex yihiin falyaummahum axadu midkood imaam ha u noqdo wa axaquhum bilimaama imaamnimadana waxaa u xaqle aqra'uhum ka kitaabka ilaahay si fiican u akriyaya dabcan salaadii inaan burinaynin jijabinayn kolkaasi hebel unbaa lama eegaya dee wax gaaroo kaloo loo eegaa ma jira aqra'nimadaas unbaa loo eegaya booskay joogaan ayay u siman yihin haddii booskii cid gaaray leedahay ama ka madax tahayna waa can abi mascuudin qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau uhi laa yu'ama arajulu fii suldaani walaa yujlasu calaa takrimatihi ilaa biidni imaam laguma noqonayo qofka halkuu madaxda ka yahay laguma fadhiisanayo halka takrimadiisia lagu maamuuso ilaa isagoo fasaxa mooyaane labada arrimoodba meeshii uu madaxda ka ahaa waa madaxweyne waa barasaab waa maxaanku idhahdaa magaaladu xukumaa ama qaryadan xaafadan gurigan qofku meesha uu xukumo waa looga dambaynayaa isaga ayaa xaq u leh dadku xaggiisa eegaya hadduu cid gaaro u idmana kaasaa tukinaya waxaa la diidayaa muranka waxa muranka la yidhaha dhibkiisuu leeyahay إذا تقدم الرجل من الرعية ثم جاء الوالي هل يتأخر إذا تقدم الرجل نمبا هرو مري والصلاة دي دكت تكينية ننكاثو من الرعية بلشدة كاملة ثم جاء الوالي عدي ماشا كمل حلا هي دايني هل يتأخر ميو دب لعيا مسو سيوليا اسكاكشو تكيسيها تود ميو اسكو قرعينيا سواء انه عدا مسؤول كاتمد ee xaqa u leh imaamnimada inuu u banneeyuu dib dhaco kanaynu ka eegi can sahl bni sacdin ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed balaqahu waxaa soo gaadhay ana banii camri bni cawf qoladaa la yidhaahdo kaana baynahum shay-un waxbaa dhex dhacay kaana baynahum shay-un dhexdooda waxbaa ka dhacay way islaayeen qardoofooyin ayaa ku yimi waa qubaa eryada la yidhaahdo ansaartii degi jiray oo reeraha ugu badan ahaa ayaa islaalaayey fa kharaja rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu u baxay liyuslixa baynahum si uu dhexdooda usoo hagaajiyo fii unaasin macahu maca unaasin macahu dadna way la socdeen nebiga asxaabtii buu qeybka hayste wuxuu ihi fadhima joogee nakxiya saasaanay tahay oo ummadda islaamku waa isku nafgeliyaa gogol keliyana way ku wada fadhiyaan haddii qaar dagaalamaanaynu baktiin weyno dabku inagunbuu ina soo gaadhaya haddaad tidhaa reer hebel maxaa naga galay ha dhowto qaar halkaagan jooga iyumbaa halkaa ku biiri kuwa halkaasina halkana imanaya masallaha ama gogosha aad ku fadhidaabaa lagaa kicinaya waa daad xallinayo haddaan la moosi soo gelaya marka islaamku ma yaqaano dab muslimiinta ka dhex baxo la eegto doorkiisiibuu nebigu qaatay arrimaha salaada uga harsaamayna suluxu ka mid buu ahaa فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي بقى لحكيي ولا توتيي وهرصامي سيد هوشي وجر السرح فحانت الأولى في هراتمد فهرواته صلاة الأولى مصطلح فقه الله يقال الصلاة توهر ريس ودور وحا يقوه الرئيس دامركم ملك الجبريل تكينيي نبي صلاة وقت قوة برأي دوركم بكبلاري صبحنا وكل مينيه laakiin halkan alula waxaa loo yaqaanaa waxa weeyaan casarkiiba halkan ayaa lagu fasiraya oo salaadu markaa dib dhaco sulx uu ku dib dhacaa tanaa u horreysay markaa waktiyadii uu hakaday salaado kale u hakaday way jireen tii ugu horreysay uu hakaday un weeye baa lagu fasiraya kolkaa uulanimadaas waa dhinaca isagoo maqan tii ugu horreysa u hakaday uulanimadu waa xaggaas ilaah فجاء بلال إلى أبي بكر بلال باوي من أبو بكر الصديق بلال نوى أصحابي أدامي فقال وحل يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس نبي قال لها كيا ولا حنيبي وقد حانت الصلاة الصلاة دي نواتي ما وقت غير واجوبة فهل لك مقوص ناضي من يليس أنت أم الناس ضدك إلى تكسه قال نعم إن شئت هذا دون توان تكبه riwaayooyinka dambe waxaa inoo soo socda inuu nebigu bilaal usii sheegay uhi haddaan harsaamo abubakar usii sheeg ummadda ha tukiyey marka codsigan abubakar bilaal uu abubakar u jeediye muxuu noqonayaa haddii laguma sii ballamiyey wuxuunay noqonaysaa un wanaajin uu arrinka sii wanaajinayo oo isaga laftiisa uu arrinkii uu nebigu usii sheegay uun usoo bandhigay iyo aadaabta muaadinkoo sidaasaho goor walba imaamka inuu ka amar qaato oo yidhaa ma tukinaysaa salaadii way gaadhay ma galnaa tii uu nooca ahayd unbuu waafaqayaa mooye hore usii haystay isagoo nebigu doonaya ummadda mar walba inuu usii ishaaro kani inuu yahay hormuudkoodii inshiita haddii aada doonto isa qalbigiisuu dhowrayaayo isqadimaaduu diidayaa waayo igu qormu odhan haddaad doonaysa فقام بلال فأقام بلال بأقيمي وتقدم أبو بكر وهرمري فكبر بالناس تتكي فكبر الله أكبر بالناس مع الناس تتكي ولا حرنية أي حرن وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي نوايم يمشي في الصفوف صفوفته تحت عرايا markaas la xagga dambe inoogu iman doonaa xagga dambu ka soo galay markaa labadii qofba uu sii dhexmaraya sii dhexmaraya ilaa uu halkan mixraabka yimi dhinacaadka muu soo gelin hareeraha xagga dambe intuu kasoo galo sufuufta iska sii dhex maray laba laba qof dhexdood xataa qaama ilaa uu istaagay fi safi safkii hore uu soo taagay abubakar agtiisa waaqada annaasu dadkiina waxay bilaabeen fi tasfiiq inay sacabadhowdaan oo sacabka ay isku dhuftaan gacmaha wa kaana abubakrin abubakar caadadiisuna waxay ahayd laa yaltafitu fii salaati salaadiisa baaladaymood muu samayn jirin hareeraha ma eegeegi jiro khushuucdiisa oo fara badnayd awgeed halkaa uu ku sujuudayaa unbuu eegayaa anteenadiisu ilaahay xaggiisay ku xidhantay iyo arrinkiisu yakhruj min caalami alquruur ilaa caalami asuruur caalamka kadada iyo kakanaantu ka baxaya caalamka farxaddu u baxayaa ilaahay buu la faqaya subxaanahu wa tacaala falamaa agtara annaasu markii ay dadkii badiyeen sacabadii ay isku dhufanayeen iltafata waa soo jeedsaday tasfiiq markiisa hore waxaa la idhaahdaa sacabka in la isku dhufto xagga cad tasfiiqan laakiin halkan la ogol yahay waxa weeyaan in baabacada qaybta madow qaybta cad iyo qaybta madow labada gacmood la isku dhufto labada cadcadoo la isku dhuftaa ilaaqday asal u tahay ilaaq wamaa kaana salaatuhum cinda albeyti ilaa mukaa'an wa tasfiya waa foori iyo sacabadhabasho marka sacabadhabasho iyo muusig la garaaco waa salaada kaafirka idan markaa tasfiiq waa labada gacmood oo aan qaybta ta madow baabacada dhabarkeeda iyo ta kale ayaa la isku dhufanaya markii ay dadkii farabadiyeen dhowdhowdii ayuu soo eegay fa idaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigiio ag taagan buu arkay fa ashaara ilayhi rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu markaa wuxuu farta ugu fiiqay an ya'murahu fa ashaara ilayhi rasuululahi nebigu ishaaru siiyey ya'muruhu an yusalliya isagoo amraya inuu tukiyo dadka farafaca abu bakrin yadayhi abubakar gacmihiisu kor u qaaday faxamida allaha caza wajal ilaahay buu ku mahadiyey markaa halka hore waxaa laga faa'idaysanayaa tasfiiqu inuu bannaan yahay laakiin wuxuu u bannaan yahay dumarka waynu arki doonaan waxaa kaloo laga faa'idaysanayaa salaada dhexdeeda inay ishaaradu iska bannaantay hadalkan waa la diiday laakiin cid wax waad u ishaari kartaa hadduu su-aal ku weydiiyo hadduu ku idhaahdo waxa iyo waxaasi masaasa haddaad wax ka codsanayso ood leedahay ii dhiib khatar aada u tilmaamayso salaanta wuu kaga qaadi jiray nebigu asxaabta ishaaru kaga qaadi jiray assalaamu calaykum adoo tukanaya hadii lagu gacantaad u taagi kartaa xadiid aad u badan baa kusoo aroortay salaada dhexdeeda in ishaaro la samayn karo waxaase la diiday waa hadalka haddii muraad jiro wey waxaa halkaa aynu ka faa'idaysanaynaa oo kale nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu amray abubakar inuu halkaa joogu dadka tukiyo fa rafaca abubakrin yaday faxamida allaha intuu gacmaha kor u taagay buu hi alxamdu lilah warajaca alqahqariy dib buu u noqday waraa'ahu xaggiisa dambe tallaabooyin laba tallaabuu dib u qaaday warajaca rujuucan qahqariyan waraa'ah tallaabooyin buu dib u qaaday isagoo u banaynaya halka hore nebigu si uu soo gala calayhi salaatu wasalaam taasina waxay tilmaamaysaa in qofka marka nicma usoo korodho ilaahay uu ku mahadnaqo weliba nicmada xagga diinta waayo xamdigan abubakar wuxuu ka turjumayaa sida riwaayanka qaarkood ay tilmaamayaan inuu dee nebi maxamed u sheegay inuu hor taagnaado waa fadli uu rasuulku sala allahu calayh wasalam abubakar u qiray marka ta uu ku mahadinaya ma haddii samica allahu liman xamida tii ma aha laakiin waa fadligaa uu u qiray ee uhi halkaa joog taasuu ilaahay ugu mahadnaqaya waxaa kaloo laga faa'idaysanayaa salaada dhaqdhaqaaqa iyada maslaxadeeda ah inaanu dhib lahayn horo socodka iyo dib u socodka xataa qaama fi saf safka dhexdiisuu nebigu istaagay fataqadama rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu horay ayuu maray fasallaa binnaasi dadkii ayuu tukiyey taasina waxaa laga faa'idaysanayaa imaamnimada salaada in la isbedeli karo oo qof markii hore imaamahaa uu ma'muum noqon karo qof markii hore ma'muum ahaana imaamuu noqon karo haddii halkii iminka imaam kolkii hore abubakar u ahaa iminka ma'muum buu isu rogay midka soo kordhay daraaddii waxaa kaloo dhici karta qofkii kolkii hore ma'muumka ahaa inuu imaam noqdo istikhlaaf daraaddeed hadduu imaamkii meesha ka baxo isagaa tukinaya hadduu imaamkii haddana yimaado wuu bedeli karaa falamaa faraqa markuu ka baxay salaadii nebigu aqbala cala naasi dadkiibuu soo qaabilay faqaala markaasaa nebigu waxau hi yaa ayuhannaasu dadow maa lakum maxaa idinku dhacay idaa naabakum shay-un markuu shay idinsoo weeraro fi salaati salaada dhexdeeda wax marka idinku soo kordhaan weeye akhadtum maxaa u bilaabaysaa fi tasfiiqi sacaabadhabashada macnaha waxawey maa lakum maxaa idinku dhacaye akhadtum fi tasfiiq u bilaabaysaa inaad sacaabada isku garaacdaan xiina naabakum shay-un fi salaati markuu salaada dhexdeeda wax idinku yimaado oo darabkaa xiinaa akhadtum buu ku tacalluqaya ka dambeeya maxaa idinku dhacay ee sacaabada u garaacaysa salaada dhexdeeda marka arrin cusubi soo kordho sacaabada ha garaacina haddaad ragga tihiin weeye inama tasfiiqu linisaa sacabka laga dhowdhowsiinayaa waxa weeye dumarku u sugnaaday man naabahu shayun fii salaati salaada dhexdeeda waa qofka uu wax ku yimaado falyaqul subxaana allah erayga ha yidhaahdo subxaana allah sidaasaa waarida subxaana allah waa afgarashada weeye la isku afgaranaya marka salaada lagu jiro amaa haddii lala hadlayo qof salaada ku jira oo uu la hadlayo qof kaloo aan salaad ku jirin dee isagu subxaana allahi odhan maayo ehebelo qibladii xagganay kaa xigtaa sidan iyo sidan yeel siduu nebiguba asxaabta tukanaya dee ula hadli jiray qofkii la saxaya qofsi caadi ula hadli karaa qofkii aan salaad ku jirin ile qof salaad ku jira waad sixi karta waad la hadli kartaaye waxaa kaloo culimmadu isweydiiyeen haddii uu saxmiba waayo subxaanallah ilaa ku saxmi waayo dawakada waxyaaba kale ma la odhan karaa haabay aimada qaarkood u badan yahay haddii xaaladdu ka lifto subxaanallahi baale subxaanallahi baale wuu dawakay wuu isku daatay dhan wuu u jeediye wax loo sheegaya buu garanba waayo ataxiyaadkii baad ka tagta waxaa la odhan doonaa shan ragcadood baad maraysa ama sidanaa waxiin ama sujuuddii baad ilowday taana culimo badan culimada qaarkood oo qabaa way jiraan fainahu arinku waxa wey laa yasmacuhu axadun ereygaa cidima maqasho xiina yaquulu marka uu yidhaahdo subxaana allah subxaana allahi marka uu idhaahdo qof ma maqlo ila iltafata ilayhi markaa wuu soo eegaya subxaana allahi kolka la idhaahdo qofka maqlaa iltafata ilayhi qofkii yidhi buu soo eegi maxaa dhacay talo iyagii sidaasuu kuha wuxuu yihi subxaana allahi raggow isticmaaloo dee sacabada iska daaya yaa abaabakrin buu ihi marka abubakarow maa manacaka maxaa kuu diiday an tusalliya linnaas dadka inaad tukiso xiina ashartu ilayk markii aan ku amray een halkaas joog aan ku idhi amarkaasaan ku siiye maxaa dadka u tukan weyda qaala abubakrin baa wuxuu ihi maa kaana yambaqii uma habboona libni abi quxaafa ina abi quxaafa an yusalliya inuu ku tukado bayna yaday rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed hortiisa wuu ka xishooday in abi quxaafa marka cabdilaahi bnu cuhmaan baa la odhanayay abuubakarna waa kunyadiisa abu quxaafana waa aabihii kunyadiisa isagu waa cabdilaahi bnu cuhmaan isna waa cabdilaahi abubakar aabihiina waa cuhmaan magacyadii oo dhan wuu ka tegayoo mid kaloo yaroo in abi quxaafaabu wuu isa sii yaraynayaa oo dee nin isbuurbuuraya oo isweyninaya iskama dhigaye waa ninkan in abi quxaafa nebigi ilaahay is hortaagi maayo waxaynu halkaana ka fahmay xaaladaha qaarkood amarka haddii la khilaafo ikraam daraaddeed inaanu inkaar lahayn amarkan wuxuu u khilaafay wuxuu ogaa amar wujuuba inaanu ahayn laakiinuu nebigu maamuusayo sidaa daraaddeed buu isagoo ixtiraamaya nebiga calayhi salaatu wasalaam sharfaya xaquu leeyahay siinaya ayuu amarkiisii khilaafay waana dhacaysay mararka qaarkood inay asxaabtu amarka nebiga khilaafaan ikraam daraaddeed ayaa markaasay cali ibnu abi aalibba wuxuu yihi bisinka halkaa ah bal hadda ka bii buui maya ka biin maayo buui anigu bisinka ilaahay bismi illaahi araxmaan araxiim anigu masixi maayo buui markuu diiday buui bal itusi haddaba isagaa nebigu masaxay calayhi salaatu wasalaam marka waxaa la isla fahmaya qofkani amar diiday inaanu ahayn ixtiraamunay taasina waa baab kale marka halkaa waxaynu ka fahmnay kolkaad tarjamada eegto marka waaligu joogo qoladu kolka isu yimaadaan madaxweynuhu joogo in mid iyaga kamidii uu tukin karo uu bedeli karana salaatu limaami khalfa rajulin min raaciyati imaamkii muslimiinta ama madaxweynahoodii oo ku daba tukada khalfa rajulin min gadaashi min raaciyatihi bulshadiisa kamid ah xadiidkii muse kale u dhigaya masale kaloo fiqiya ka soo saaray madaxweynihii ummadda ayaa wuxuu ku daba tukanayaa shaksi ka mida bulshadiisa can anasin qaala wuxu uhi aakhiru salaatin salaatii ugu dambaysay sallaaha rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay uu tukaday maca alqowmi ummadda la tukaday sallaa wuxuu ku tukaday nebigu salaadaa ugu dambaysay fii thawbin maruu ku tukaday waaxidin keliya mutawaashixan isaga oo labada daraf isweydaariyo qoorta soo saaray ama ku xidhay khalfa abibakr abubakar sidiiq gadaashiisu ku tukaday markaa dhowr jeer bay dhacday arrintani markaa uu bukayna laba jeer bay ahayd oo way axaadiista waynu arki doonaaye mar abubakar buu bedelay marna waa markan ugu dambaysa abubakar uu sheegayo anas uu sheegayo abubakar baa ummadda tukiyey maruu bedelay iyo iyo maruu abubakar tukiyey labadaba way jireen sideen horeba usoo maraynay salaad subax cabdiraxmaan ibnu cawf oo tukinaya inuu nebigu ku daba tukaday calayhi salaatu wasalaam marka axaadiidtan daahirkoodu iyo iskhilkhilaaf isma khilaafayaana dhacdooyinkaa kala duwanaa maruu safar ka yimi maruu qolosoo maruu qolo soo islaaxinayba le maruu xanuunsanayey maruu faras ka dhacay maruu laba jeero uu bukay xaaladahanaa kala duduwanaa intooda faraha badanna dee abubakar sidiiq baa ummadda tukinaya salaadii ugu dambaysay nebigu maradaasu xidhnaa anigaa arkayey mara keliya oo uu saa u hilaabto labada daraf isweydaariye qoorta ayay ahayd abubakar buu ku daba tukaday markaa inuu mas-uulka ummaddu ku daba tukan karo qof bulshadiisa ka mida buu xadiidku muujinaya عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر صلى للناس أبو بكر بادتك تكيي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف abubakar sidiiqna safku nabiguna safku ku jira oo uu ku daba tukada abubakar fadli taasaa ugu filan waa waktigu nabigu tahli waayey in ummadda tukiyo imaamatu zaa'ir qofkii soo booqday qolo imaamnimadiisa ka war عن مالك بن الحوير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وحن مغلى رسولك إلهي waxa uhi idaa zaara axadukum qowman midkiin hadduu qolo soo booqdo falaa yusalliyanna bihim iyaga yuu tukin nahyigani dabcan halkaasuu yaala laakiin haddii ay iyagu fasaxaan haa dee horaynu usoo hayna ilaa inuu idmo mooyaane dadkii guriga lahaa ciddii meesha mas-uulka ka ahayd inay kuu fasaxaan mooyaane sidaasaa fiican xataa hadduu isagu xaq u leeyahay iyagu ha fasaxaan oo ha ka fasax qaato yaa qariib kun ariib baa layi midkaagan qariibka ahow edab yeelo haddaad qariib tahay oo aada isqadinto isqabsibaa bilaabmi daaqadaaba lagaa tuuri karaa waxaabaad weegi kartaaba meel seexadkii marka yay kaaga darina iska cidhiirsiga iska ilaali imaamatu lacmaa indhoolaha arrinkiisii ka waran indhoole waxaynu arkaynaa markaa isagana waa la isku khilaafay mid indhaqaba iyo mid aan indhaqabin iyomaa ku fiican imaamnimada qole waxay yidhaahdeen indhoolaha ku fiican leanna wuu khushuuc badan yahi aakhiro iyo iftiinka dhexdoodu maraya waxaa isweydaaranaya buuqaya kalarada lee bigjara maskaxdeennu ay qaadaysay aragga daraadii isaga uma bilowna dam markaa wuu khushuuc badan yahay qolyaha kalena waxay yidhahdeen maya qofka basiirka ah ee wax arkaya ayaa ku wanaagsan imaamnimada dhinacyada kale o dhan markay ku sinmaanoo dee isaguna nijaasu iska ilaalinaya ilan indhoole waxunbaa ku duulduuri karo waxbaa u salqi kare dahaarada iyo nadaafadu ku fiican iyo qofka indhaha qaba si kastaba ha ahaatee labaduba haddii ay shuruudihii kale laga helo way siman yihiinba aimada in badan oo kamid inay ku tegeen axkaamtii kale iyo umuurtii kale qiradii aclamnimadii hadday ka siman yihiin sida kalena way u siman yihiin indhala-aantu mushkilad ma leh ila meesha indhakudirir maahe wax kalaa la wadaayo waxaa la wadayaa cibaadadii iyo khushuucdii iyo qiradii iyo wax badan oo kalaa la wadaa saa daraaddeed indhuhuna wuxuuna eegayeen un halkii lagu sujuudayunba eegayeen marka way siman yihiin labada xaaladood can maxmuud ibni rariic ana cisbaana bna malik ninkaasi kaana wuxuu aha yawmu qowman qoladiisuu tukin jiray wa huwa acmaa indhoolena waa aha وأنه ننكاس قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم عتبان بن مالك نبي كيري إنها قصة وحي تعي إنها أي القصة arrintu waxay tahay takuunu ulma waa kaanadii taamadahay tuujadu ulma waxaa dhacda madow waxaan kuu sheegayaa madowbaa yimaada godcur walmadaru wasayl madar baa marmarka qaar yimaada sayl baa yimaadoo daada dooxooyinkaa soo rugmada godcur baa jira daad baa jira waxaa jira roob aan daadba gaadhsiisnayn waa acdaartii iyo cudurtaaradii jamaca looga hadhayay wa ana rajulun dariiru lbasar aniguna nin baan ahay dhala fasalli yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow tuko fii beytii gurigayga makaanan meel iigu tuko attakidhu ama attakidhu musallan aan ka dhigta masjid guriga iigu kaalay meel iigu tuko aan kaa barakaysto aftax wanaagsan ha ii noqoto hana ii noqoto markaa mawdicii aan ku tukan lahaa wuu ka aqbalay nabigu calayhi salaatu wasalaam فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عثمان بوين فقال وحولي أين تحب هل كانت عشي أن أصلي لك إنا كنت كلام هل كانت دونيتا إلى المسجد كدقاته وانكو أفتحه وأنا في عن تدتك أهل الفضل إلى الغير تقول أي وحكعنا وأي كنت عيان وعبادة سيدة لو تكلاي وحكعنا شيئا وقبلة هذا وحكوي ديسو وبوسك ile booska nadaafadiisa iyo qibladiisa waxyaabo badan baa meesha ayaa isku jiro waxaaba laga yaaba meeshaad utukanaysa meelaan ahayn inuu qofkana calam tahay kaas wuxuu ha halkaaba maaha qibladaya qiblada waa halkaa ee halkaa utuko waxyaaba badan baa jira ayna tuxibu an usalliya laka bal ii sheeg halkaan kugu tukado fa ashaara ilaa makaanin min albeyt meel guriga ka mida buu hi halkaa igu tuko fasallaa fiihi rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu halkiibu ku tukaday marka halkii ayuu dabeetay isaguna ka dhigtay taariikhda intaasaa u gashay inuu nebigu gurigiisu ku tukaday masaajidkiisii u furay u asteeyey waaya waxa markaa xadiidka maxalushaahidkiisuu yahay ninkani waxa uu ahaa qoladiisuu tukin jiray isagoo indhalaawo ah isaga oo aan indhal ahayn bana iska macruuftee rag badan oo markaa imaam ahaa ibn cabaas baa indhalaayo kacbu bnu maalik baa indhalaayo nebigu ummadda wuxuu kaga tegay oo uu uga dhigay imaam asxaabigii mu'adinkiisa ahaa cabdilaahi ibnu ummi maktuum isaguna dadku tukinayay imaamat lghulaami qabla an yaxtalim ghulaam waa ilmihii yaraayo imaam noqda qabla an yaxtalima intaanu qaangaarinba qofkii oon qaangaarin imaama noqon karaa ciyaalka imaama laga dhigi karaa taasi baa halkana lagu sheegay can camri bni salima aljarmiy camri bni salima cumar ibnu abi salama baab kalu ahaa oo nebiga ayaa markaa hooyadii qabay laakiin ninkani waa camri bni abi camri bni salima isagu cumar maaha waa camar ibnu abina maaha waa ibnu salima qaala wuxuu uhi kaana yamuru calayna rukbaan waxaana soo mari jiray safarada raakibu rukbaan safaradaana soo mari jiray xagga nebiga ka yimi fanatacallamu minhum lqur'aana qur-aankaanu ka baran jirnay maxaa soo degay qur-aan suurad bay ku akriyaya kolkaasuu ka xafidaya fa ataa abii annabiya sala allahu calayhi wasalam aabbahay baa nebiga wafdi ugu tegey nebigiibaa cilmi soo siiyo kusoo akhriyey inankii yaraana halkii xaafadiibu dee sii joogaa dadkii baanu qur-aankii ka dhegdhegaysanaya safarada ahaa oo uu ka xafidaya fa qaala markaasaa wuxuu nebigu ku soo yidhi aabbihii iyo wafdigii liya'ummakum akharukum qur'aanan qur'aanka cidda idinku badani imaam ha idin noqoto fa jaa'a abi aabbahaybaa xaggii nebiga ka yimi fa qaala wuxu uhi inna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi liya'ummakum akharukum qur'aanan fariintaasaan ka hayaa nebiga fa nadaruu way eegeegeen dadkii waar yaa inoogu qur-aan badan hebelow maxaa taqaan hebelow maxaa taqaan hebelow maxaa taqaan aqoontu markaasay qiimo leedahay aqoontu markaasay qiimo leedahay laakiin mar haddii ummaddu aanay aqoon dugsanaynin dee jaahilkaa cumaawadanaya fa nadaruu diraasad baa la sameeyey waa loo fiirsaa saas ay tahay oo imaamnimada yaa ku habboon oo u qiro wanaagsan oo u fiqi wanaagsan oo maaragtay munaasib ku aweyn la yidhaahdo fakuntu waxaan noqday akarahum qur'aanan ka uguba qur-aan badan fakuntu waxaan ahaa aumuhum imaam baan u ahaa ummadda dadkii halkaa joogay wa ana ibnu amaani siniin anigoo sideed jira sideed jir baa u qur-aan batay odayaashoodii islaamahoodii intiiba imaan buu noqday marka ilmaha yare xadiid buu warin karaa dad buu tukin karaa kolba waa sida loo dhisunbuu ku xidhan yahay isaga laftiisana markaa waxay ka caawiyeen rukuucdii iyo sujuuddii iyo inay baraan oo axkaamtii kale ayaa laga qabay sidii markaa aabihii wuxuu ku caawiyey intuu nabiga kasoo arkay waa la isu geeyey dabeetana sidaasa ayaa lagu qadimay qiyaamu nnaasi idaa ra-w limaam dadkii oo kacaya markay imaamka arkaan waxa isweydiin leh marka salaadii la aqiimo goormaynu u kacnaa salaada ma waxaynu kacaynaa marka xay cala salaa maray ma waxaynu kacaynaa qad qaamat salaa ma marka aqiimida la bilaabo ma marka la dhameeyo ma marka imaamka la arko intaaba la yidhi axaadiista waynu eegi qiyaamu nnaasi waa dadkii oo u kaca salaadii oo fadhiga ka kaakaca idaa ra-w limaam marka imaamkii arkaan ee albaabka uu ka soo galo hadduu halkan fadhiyana istaago hadduu halkan fadhiyana waanu salaadii u kaco ilan ka dadka tukinaya waxa weeyaan waa imaamka marka haba laaqiime haddii la waayo imaamkii oo aanu diyaar ahayn ama soo gelin ama wax ka xaniban yihiin dee salaadii la wadi maayo isagii baa la sugayaa saa daraaddeed waa ina layska fadhiyaa can abi qataada qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu waxau ihi idaa nuudiya lisalaa salaada marka loo adaamo falaa taquumuha kicina xataa tarawnii jeero ay aragtaa marka nidaagani dee nidaa yar iyo nidaa weyn baa jira yeedhmo weyn oo hore iyo yeedhmo yar oo dambe waa tii aqiimidda weye axaadiidta soo socota sida ay kuu fasirayso marka kolkuu soo galo ama istaago wey alimaam tacrudu lahu alxaajatu bacda aliqaama imaamkii oo arrin ku yimi intii la aqiimay kadib alimaamu tacridu lahu alxaaja muraad baa ku yimi oo usoo banbaxay arrin baa kusoo kediyey bacda aliqaama intii la aqiimay kadib waanay dhacaysay sideenan kaabiga iskuma haynina aadaankiiyo aqiimidda mararka qaarkood oo loo dhaxaysiin jiray wakti way jirta maxaa leeyahay aqiimidda iyo galidda salaada can anasin qaala wuxuu uhi uqiimat isalaatu salaadiibaa la aqiimay warasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabiguna najiyun lirajul nin buu la faqayaa najiyun lirajul nin ayuu la faqayaa ninkaasi lama magacaabin culammada taariikhdu ka u ahaa wuxuu ahaa nin kaabow ama boos odayaashii reeraha iyo nin uu nebigu soo dhoweynayay buu ahaayo inuu ka shiraaqduu ka dhaqaajiyo uu diidanaa si aanu qalad u fahmin nin jaahila buu ahaa waxbuu barayayna waa la yidhi qolyana waabay sii fogeeyeenoo malag buu ahaa bay yidhaaheen laakiin wax tusiyo malagnimadiisaasi ma jira nin unbaa laynoo sheegay halka marka arrinku ummadii oo u taagan oo salaadii la aqiimay ninka uu nebigu culays saarayaa waana culayskiisa ila isagu anzilu naasa manaasilahum dadka miisaankoodu siinaya khudbaduu ka soo degay oo nin halkaa ka qayliyay buu tegay dadkii oo dhammina khudbadii bay sugayaan kiiba halkaa ninkani waa jaahile diintiisa wax ma laga barayaa buu leeyahy waxaabad reermiyo isxariisinaya haddii markaa loo tegaabuu iskaba tegayba maxaa islaamku ka tegaya hadduu doono kolkaasuu nebigu khudbadii joojiye mimbarku kasoo dhaadhacay kursi baa loo dhigay cashar buu siiyey iyagiina may odhanin waa nin qura iska daayo waaxidiya wadar wadartaa la raacaaye dee nebi alla horta inoo dhammey ninkan halku sugee may odhanin faragelin maayaan hawshiisa leanna isagaa hawshaa jahaynteeda nin buu la faqayaa famaa qaama ila salaati salaadii isuma taaginba ama uma imanin xataa naama alqawmu ilaa qoladii seexatay dadkii maamuumiinta ahaa baaba seexdayba waa laga yaabaa inaanay lugaha fidsanin laakiin ay dhakooleen eeg markaa salaadii iyagii umay kiceen way iska fadhfadhiyaan ila sarajoog laguma seexdee sarajoog laguma seexdo fadhi way fadhiyaan may kicin weli waa laa qiimay masay kicin waayo nabigii baan soo jahaysan oo soo noqonin calayhi salaatu wasalaam aan soo dhaqaaqin iyagu dhaqaaqiisaasay ku kacayeen intii ka horreysa way iska fadhiyeen ilaa qaarkood huuriyeen ama ay luloodeen xataa nacasu marka halkaana waxaa xadiidkaa saxiix ee bukhaariiyo muslimna ku sugan laga fahmayaa imaamku marka uu mixraabka u dhaqaaqo uun in la kacayo intaanu isagu diyaar ahayn waa la yska fadhiya haba la aqiime alimaamu yadkuru bacda qiyaamihi fii musallaahu annahu calaa gayri dahaara waa imaamkii oo xusuustay inaanu daahirba ahayn markii uu istaagay meeshii uu dadka ku tukin lahaa markuu isa soo taagay mixraabkii ummadda ka tukin lahaa wuxuu xusuustay inaanu daahirba ahayn kadibna uu dhaqaajiyey maxaa la yeeli waa alimaam imaamkii oo yadkuru xusuusanaya bacda qiyaamihi intii uu istaagay fii musallaahu halkii uu ku tukanayo ummadda ku tukinaya buu istaagay markaasaa wuxuu xusuustay annahu isagu calaa kayri dahaara inaanu daahirba ahayn ama weyse leeyahay ama jinaabo leeyahay ee wax lala yaabana maaha in imaamkii uu intaa la-aanteed ku yimaado ama isagoo salaadii ku jira ay ka jabto wax lagu dacaydayn karayo wax wax lagaga sheegi karaya midna ma aha nabigu calayhi salaatu wasalaam si yaroo dhib yar buu dadka u qanciya oo midkiin haddii neefi ka timaada buuli kuwa kale yay ku qosli wax adigiiba aada samaynaysa maxaad ugu qosli buuhi marka adigiiba wax kaa imanaya ama kugu dhici kara maxaad ugu qosli kan adaa qudhaadu dee malag ma ihin moogta adna lamidunbaa marka waysadii baa ka jabi karta si kastabaa kaga jabta wayse la-aan buu qofkii ku xusuusan karaa adigaaga inay ku qabsan kartaa idan marka arrimahani insaanka arrimihiisa wey can abi hurayrata qaala wuxuu ihi uqiimat isalaatu salaadii baa la aqiimay fasafa annaasu sufuufahum dadkiibaa safafkoodii timay safafkiibaaba la timayba wakharaja rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabiguna wuu soo baxay markii la aqiimay buu soo baxaya xataa idaa qaama fii musallaahu markii uu istaagay meeshii uu ku tukan lahay uu dadka ku horkici lahaa dakara wuxuu xusuustay annahu lam yaktasil inaanu maydhanin lama odhanayo inuu bilaa wayse ahaa lama odhanayo inaanu daahir ahayna lama odhanayo waxa si cad lagugu sheegayaa waxa ku yimid uu xusuustay wuxuu ahaa inuu jinaabo ah baa lagu sheegaya sharci dejin baa la maraya atashriic waa meel aada loogu baahan yaho la rabo in wax la cadcadeeyooo la saafsaafo waxaa laga faa'iidaysanayaa inaanay daruuri ahayn in degdeg jinaabada looga maydho wa ilaa haddii degdegayta in looga maydho nabigu horey uga maydhan laha isagoo jinaabo la iskama joogjoogeen waxaa laga faa'iidaysanayaa qofka jinaabadan inuu masjidka soo geli karo habay jirilow sanaada rasuulku sala allahu calayhi wasalam laakiin taana waa laga qaadan karayaa waxaa laga faa'iidaysanayaa qofku hadduu xusuusto inaanu daahir ahayn salaada dhexdeeda waanu halkaa kaga baxaa oo aanu mujaamaleynin oonu odhanin bal haatan yaa lagula yaabine intan kusii yaro luudi iyo waxaaba ka hadhay ataxiyaadkii u dambeeyey baabaa damaysee bal assalaamu calaykum tuu la sug waa aasim wuu dambaabayaa salaadina uma jirto inuu tukiyo ummadii isagoo oo isog inaanu daahir ahayna dembiga dadkao dham isagu dusha ka baxaya isagaa dembiilaa dadku dembigayaal maaha riwaayo kaloo ibnu maaja aynu kusoo marayna waxay sheegaysayba in uu xidhay isaga oo jinaabo leh kadibna uu kaga tegay iyagoo salaadii u taagan oo uu soo maydhuu bartii kasii waday laakiin riwaayadan waxay tilmaamaysaa tanaana raajixa inaanu weli xidhanin fa qaala linnaasi dadkii wuxuu ku yihi makaanakum iska jooga uma rajaca ilaa beytii xaafadiisiibuu ku noqday fakharaja calaynaa wuu soo baxay oo waa nagu soo baxay yandifu ra'suhu madaxiisu isaguu dhibqayo oo biyihii weli kasii dhibqayaan yandifu ra'su madaxiisaa dhibqaya fakhtasala waa maydhay wa naxnu sufuufun anaguna waanu safanna waa taaganahay bal sabirka asxaabta eh ummaddu waxyaabaha ay wax ku hirgelin karaan diin iyo dunyaba waxaa ka mida inay yihiin dad saabiriina oo sabir leh waa dad la rabeeyey saddex iyo toban sannadood baa lalahaa u kaadiya ummadda u kaadiya ha dagaalamina waxba ha iska celinina kan ha yeelina waxyaabaha ugu weyna la barayay ummaddaa waxaa ka mid ahaa ee lagu carbinaya sabirka ammaanaday qaadayaan waa ammaano diin la yidhaahdo wax walba ka culus dabar ballaadhan inay u yeeshaan oo ay xamilaan oo ay gurquqaad hayino noqdaan ayaa la doonayaa oo nooc buubaya oo didaya aanay noqonin oo farmagaadho leh markaa saddex iyo tobankaa sano kadib markay bislaadeen ayaa lay ka dhaqaajiya halkaasuu xaafadiisiibuu tegay wuu soo wareegay xamaamku iska gelayaa wuu maydhanayaa way la soo ligan yihiin mid yaro odhanaya waan yar fadhiisanayaa iyo annaa soo cadayda iyo soomaalida haddaad iminka toban isu keento faraaray yeelanaya waynu ka soo gaadhsiinaynaa baa la odhanayaa waxaa laga yaabaa inay qaarkood ijtihaadaan ay yidhaahdaan kollay mar hadduu muddo uday qaadanaysa laba ragcadood sunnaan ka gaadhsiinaya waxaasoo dhan ma jiraan markaa daacada ayaad halkaa ka arkaysa hadday madaxweyne tahay iyo hadday madaxweynihii salaada tahay iyo hadday maamulkii guriga tahay ummadda kala dambayntaasuu islaamku ku rabeeyey cid walba iyagaa kaga horeeya maantana waxaa loogu faanayaa inay ummadda islaamku caan ku tahay waxa la yidhaha fawdada ummadaha kalena waxay ugu faanayaan waxaa la yidhaha idaarada iyo nidaamka iyo kala dambaynta bal ummadaha eeg caqiidadooda iminka waxay ku dareen gaaladu waxaa la yidhaha kuyu haddii meel la isugu yimaado kuyugaa iyo isusugiddaa in meel lagu sabro hal saaco laba saaco afar saaco ayaa kuyu la taagnaanayo la fadhiisanaya kursina loo dhigi maayo dad haddii kuyuugaa mid xagga dambe jooga xagga hore uu ka qabsado waa isagoo ashahaadadii jebiyo kale inta kalea ku wada qaylinaysa ilaa halkiisii uu tago ka uu kusii socdo laftiisaa soo celinaya wuxuu leeyahy halkii aad kaga jirta kuyuuga tag innagana muxuu dhimay dee waar dee waa iska meeshiisiiyo meelu kala leenay hadarhayna wareerin waataa la isla waasho wallahu subxaana watacaala aclam